Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Puntland ayaa degmada Eyl ku qabatay shir looga hadlayay wadatashiga maaraynta deegaanka iyo u qaybimidda ilaalinta xeebaha iyo deegaanka. Shirka wadatashiga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay maamulka degmada Eyl, wasaaradda deegaanka, iyo isbeddelka cimilada. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Eyl ee maamulka Puntland. Cabdinaasir Yaasiin, Xogeyaha Dowladda Hoose ee degmada Eyl, ayaa ka mahadceliyay shirka looga hadlayay maaraynta deegaanka.
aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka sida ay inta badan noola shaqayso ilaalinta deegaanka marka maanta workshopkan wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta deegaanka dowladaha hoose iyo wasaaradda deegaanka siday deegaanka u ilaalin lahaayeen idinkuna marka waxaa tihiin dadkii ilaalin lahaa annaguna waxaan nahay authority-ki idinka sarreeyey maamulkii laakiin dadkii ilaalin lahaa bacaha dhuljeexa dhibaatada waddanka loo haysto qashinka dadka ilaalin lahaa waa idinka marka halkaan maanta waxaa laynoo qabanayaa tababar tababarkaasna waxaa la rabaa in si fiican loo fahmo dhaqdhaqaaqana la yareeyo wax dhaxalgala ahna laga reebo cilmigii halkaan ku duugan oo maanta intaa laynoo sameeyey dhaqdhaqaaqa waa in la yareeyaa magarta silentinga waa inu badnaadaa waa inaynu soo jeednaa inta yaraad joogto waanaa soo jeedaa oo dhiiran tahay marka wasaaraddana aad baan ugu mahad celinaynaa shaqaalaha ka socda axmed iyo beley way ka soo qabteen halkaana way ka qabanayaan kuwo badanna way noo soo wadaan marka intaasaan xubnadda iyada maamulka ka dhahaynaa ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeen degmada eyl ayaa dhankiisa goobta ka hadlay wasaaradda deegaanka wayna kula jooga bulshaale oo tababarka qabanaysa odayaasha reer beday hooyooyinka gabdhaha dhammaantiin alaikum salam ala salaatu islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdasalaan aad iyo aad baa umahadsantihiin soo xaaritaanka iyo yana mataqaana aad usoo xaadidheen maadaama shir laydiin wacayo tababar sida fiican aa usoo camidheen aad baa umahadsantihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradda deegaanka oo qabanaysa tababarkan manaha qiimaha fiican ku fadhiya maxaa yeelay markii la yidhaahdo qofka gurigaaga iyo degaankaaga iyo baddaada wanaagso